kulanti wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan barnaamijka caweyska washington ee caawana qodobadaan idinku hayo waxaa ka mid ah markaan daabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dheehdo dhaqsa kaa calowgay haddaad aragtay dhoohani aan garan wixii dhacay haddaad aragtay dhabata ayaanu dhul kaa goyn dabdarrada u qaayiba haddaad aragtay dhaandhaan ay dumarku dhaamaan dhankii a u jeedshaan dhaabadiisu ay tahay dhoyda hanugumaanihi waa buwaan cali goox oo maanso canaan ah ka tiriyey xiriir jacayl oo soo maray oo dhaxalgal noqon waayey waxaan kaloo idiin hayaa gabar u dhalatay dalka kenya oo kadib markii ay ku fadeexooday been abuur ay ku samaysay goobo dalxiis oo aanay tegin markii dambena ka dhabaysay waxaa sidoo kale barnaamijka caweyska ee caawa aad ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanada hibe maxamed abwaan maxamed axmed cali oo loo yaqaano cali goox oo intiina barnaamijkan caweyska washington ku xiran aad hore ugu maqasheen barnaamijkan ayaa caawa waxa uu inoo hayaa maanso uu ka sameeyey xiriir kalgacal oo dhexalgal noqon waayey maansadan ayaa sida aad ka dareemi doontaan waxa uu abwaanku ku hoga tusaalaynaya qofkii ay xiriirka lahaayeen isaga oo dhinaca kalena calool adayg muujinaya maansadan ayaa waxa uu abwaanku ku halqabsanayaa magaca dhoyla haddii aadan dhiman oo adduunyada ka dheeraan maxaa dhaygan iyo yaab iyo maalma kuu dhiman inantaadan dhiiftiyo dhalaacadiiyo ceebtiyo qofku wuxuu ka dhowrsado boosta soo dhigaysay wanaaggii dhammaadee dhaxalkiisii aan helay igu dhiirinaysay maantaa dheera labada erayadii dhibiishiyo dhamacigaga kululeyd ii dhibtay dacartii inta weli dhaantay igu dhiiranayda ku dhawaaqa hadalkii dhexda qabashadaadii kelmadaadii dheerad weli way dhirifta markaan dhaabadaadiyo aan dhuxay hadafkii soonigii ku dhehdo dhaqsa kaa calowgay haddaad aragtay dhoohani aan garan wixii dhacay haddaad aragtay dhabata ayaanu dhul kaa goyn dabdarrada u qaayiba haddaad aragtay dhaandhaan ay dumarku dhaamaan dhankii a u jeedshaan dhaabadiisu ay tahay dhoyda hanugumaanihi dhib ka midaan jeclaan oo dhibku doorsadanahay dhabtu hadday dimaadana midaan dhowrsan baanahay mid dhacsada xaqiisaoo dhexda lagaga jabo oo lagu dhacan baanahay dhamac iyo kulayn aan lagu dhiiran baanahay anigoo dhalaciyo dhixumada iyo ceebtiiyo kuu dida dheeliga anigoo dhitada iyo dhiiggiyo halbowlaha dhuuxayga kuu shuba dhankii aan u jeed dhankii aan u jeestama anoo adiga lay dhigo xaqiiqdii dhabkuu jecel sumcadaan rurmayniyo kugu dheha sharafo murti aan dhammaaniyo taariikha kuu dhiga anigoo wax kuu dhimin sawdigii dhibaatada maalin ii dhamaystiray dhabta waxaan ku geliyo yay dhicini dhakdaba sidii aad dhilaan tahay wixii aan ku dhowraba waa adigii isdhaafsaye waa maxay dhambaalkiyo dhadhabka iyo qiradu sawtan dhabaqday xaajadu jacaylkii ii dhaaday ee ii diiday dhuuliga dhumashada kalgacalkaan dhabarkiisa qaran jiray wixii dhaxan habeennimo uu dhacayo fooruhu hadba dhagax dushiisoo dhirta aan la saaraa jacaylkaan dhisaaya hambalyada ku dhayi jiray daayaan ku korin jiray garashada ku dhaqi jiray dhib waxaa la soo maray waa adigii dharaar qura sawdigii dharaar qura dhidibada wasiibo ana iga dhaqaaqo igu dhaafay oo male dadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii dadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii caasho may la socotaa si wanaagsan si wanaagsan dadoy sawdigii roob noqon waayo dharabkii waa maxay dhaliishiyo dharabkiiyo ilmada tani dhabtii maadan kala garan weli dhowrsiiyo ceeb waxsan dhaabad maansadan dhaxal kaaga dhigayaa dheeftayda aragtaya hadday dhibkaygana dhantaya macaankii baldhadami qadhaarkii abwaan maxamed axmed cali cali goox ayuu ahaa dhalatay dalka kenya oo ay riyadeedu ahayd in ay mar uun booqato goobaha taariikhiga ah iyo kuwa mucjisooyin kale ee caalamka ku yaala ayaa markii ay kari weyday oo ay u suurogeli weyday inay booqato goobahaasi waxa ay samaysay inay adeegsato sawirro ay leeyihiin dad kale oo goobahaasi tegey oo ay farsamaysay sheekadaas ayaa noqotay mid si weyn loogu faaqiday shabakadaha isgaadhsiinta maxamed cabdi xasan sandheere ayaa sheekadaasi iyo tafaasiisheedaba inoo haya casho sheekadani waxay ku saabsan tahay gabadh u dhalatay dalka kenya oo magaceeda la yidhaahdo safelin gat gabadhani waxay aada u jeclayd inay dalxiis tagto oo waddamadaas goobaha taariikhiga ku yaaliin ay soo booqato waddamada ay aada u jeclayd waxaa ka mid a waddanka china inay tagto gidaarka amaba derbiga weyn ee ka mid a mucjisooyinka caalamka gabadhani waxaa la yidhi arrintii u suurtogeli weyday inay wadamada dibadda ay u dhoofto magaranaysaa meelaha dalxiiska ay tagto hase yeeshee waxay samaysay farsamo kale oo ay malaha short cut ay kusoo gaabsanaysay arrinta oo ay nafteeda ku qancinaysay ay nafteeda ku qancinaysay hay sawirro dad kala galeen ayay intay soo qaaday eh, dad kaloo dabcan tegey meelahaas ayay waxay samaysay waxaan eh, internetka hadda eh, qalabkan cusub ee la yidhahdo photoshopka softwarekan la yidhahdo sawirradii dadkii ka saartay kuweedii bay meesha gelisay oo isku habaysay way isku habaysay iyadoo dhex taagan eh, iyadoo ag taagan gidaarkii weynaa amaba derbigii weynaa ee china eh, wadamada asia macbadyo ku yaalla qaarkood xitaa waxaan arkay sawir eh, burjigan amaba towerkan la yidhaahdo eh, meesha dheer ee faransi eh, ku taalla magaalada paris ee dalka faransiiska eh, eiffel tower la yidhaahdo marka maadaama ay dee san hore u sheegay ay gaari weyday eh, riyadeedii koowaad waxay samaysay riyo meel gaaban ay ka soo gashay marka waxaa la yidhi dadkii baa ku ogaaday waxana inay yihiin wax aan sax ahayn oo waxaa la yidhahdaa vake oo xitaa waxaa dhici karta sandheerow in dadkii sawiradaas lahaa ee dhabta meesha u tegay sawiradooda ka saartay xataa inay ku jiraan dadka ogaaday waa hubaal waayo wixii dadkii saaxiibo adan ogeyn baad leedahay caalamka marka waxaad leedahay eh, wax dadku kulama oga ayaad soo dhigaysaa facebookaagoo ruux waxaa laga yaabaa bay toos u taagnaa maalintaas ay arrintu dhacayso ama sawirkii qaaday bay ama sawirkii qaaday inuu soo qabto magaranaysa ama kusoo qabto marka arrintii saasa gabadhii waxay dareentay yaxyax iyo ciriiri fara badan hase yeeshee nin ganacsado oo reer kenya magaciisa la yidhaahdo sam gichuru ayaa arrintii ka gilgishay wuxuu yihi gabadhan riyadeeda waa in loo eh, waa in loo rumeeyaa dadaal buu galay lacag buu isugu habeeyey gabadhii wuxuu u suurtageliyey inay booqato meelihii ay jeclayd eh, inay maaragtay si toos ay u tagto oo sheekadan sawirka iyo dacaayadda markaa uga u- maaragtaa uga
uga tirtira argagaxeeda uga tira argagaxeeda oo markaa mid run ay usoo gashay mid run ay usoo gasho hay marka sawirro fara badan ayaa lasoo bandhigay kuweedii hore ee markii iyadu sancaysay ah iyo kuwii dambe rurunta ay u tagtay goobihii eh, dalxiiska ee caalamka markaa sawirka ay ku bilowdeen wuxuu ahaa sawir iyadoo hoos taagan dayuuradda kenya airways waa dayuuradda dalka kenya ee u qaadi lahayd eh, dalka china say gidaarka amaba derbiga weyn ee china iskusoo sawirto marka arrin yar waxay noqotay xiise leh gabadha riyadeed oo loo rumeeyey ninka sam gijuru la yidhaahdo ayaa ka fujiyey waa waa dhibkaaga dheef allaha kaaga dhiga ku dhacda waa run
mar kale cawaysin wanaagsan iyo ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan barnaamijka cawayska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan u dambaysana waxaan idinku hayaa waraysiga ah fanaanada caanka ah ee hibe maxamed ee toddobaadyadii lasoo dhaafay aan idinku maqashiinayay barnaamijkan cawayska qaybtan caawana waxaa ku jira sugaan ay hibo iyada qudheeda samaysay heestan adiga cigaal aad wada qaadaan oo beeraha janaale iyo ay ku jirto haahey iyana maxay ka hadlaysay heestaa nin maalif la odhan jiray khare ayaa iska lahaa waxay ka hadlaysay dhulka quruxdiisii siduu ahaa wakhtigaa ee sida dalxiiska loo tegi jiray sida dhulka u deganaa sidaan loo kala shakiyayn dee wax nolol dee aada u cajiib badan baxdo annagu aantii ajarka iyaga ku soo qaadanay oon tegi jiray oo marka inkastoo abwaanku sameeyey laakiin haddana marka aad qaadaysaan waxaa ka muuqata dhulkii sida inaad dhex taagan tihiin oo kale niyadaan u qaadaynay haa Mar- marka ma tegi jirteen oo oo ma booqasho ku Haa, tegi waan jirteen tegi jiray waan tegi jiray aad baan weliba annagu dee wufuudda iyo dadka martida yimaada qaar annaga kolkii dibadaha ka yimaadana iyagaa nacasimi jira oo nagayn jiray Qa- een, marmar wufuudda nuu raaci jiray dad joogta ku ah beeraha quruxda badan baanu ahay oo wixii ku dhex jira haye ha waxaa idinka muuqata gacaltooyo gaaraa muuqata Aad iyo dib- aad.
dib ma u gacatay gacalow markaad Ha, isleedihiin adiga iyo ha.
cigaal Een, hibi waxaan ka warhayaa in markii abaaraha ay ka dhaceen een, gudaha dalka soomaaliya habuu u badnaatay dhinaca somaliland inaad kaalin weyn ku lahayd kaalintaada maxay ahayd wallaahi kaalintu waxay ahayd wax in arrin weyn oo inagu higsa habsatay bay ahayd keliday kaalin kuma lahayna waa arrin ummadda soomaalida oo dhan isu wada taagtay hase yeeshee anugu suugaan baan ku cabiray in rayigii soomaalida oo dhani qabtay marka waxaanan ku bilaabay sidii gobolladu u kala daraayeen waxaan ihi inkastoo abaarta iyo ooda lululkuba soomaalida wada asiibeen haddana awdal iyo selelba ugu argagax weynoo ruuxii indhaha ka qaadaaba oohinbuu isla taagay adhiga iyo geele iyo ishinka iyo ugaadhiba goortay idlaadeen dadkiina oon iyo gaajo iniba meel ku asqowday ayay geeridiina asiibtay ilaahow adaa awood loo ummadaada irsaaqa ilaahow adaa awood loo ummadaada abuurtay oo inba meel ku is- irsaaqee afarta taho roobab udgoonay ku arwaaxaan uga keen markaasaan haddana soomaali oo dhan dhammeeyo waxaan idhi adduunyada idaylkeed afarteeda waaxiyood ummaduhu ku abuuray eebe iniba aagay leedahay way ilaashadaan oo dhirta kama idleeyaana in kaley ku beeraan inana aayaliideen geedihii adadkaa ee afarta xilliba roobku aanu ka ooli jirin ee abaqaali ogaay udgoonkoodu badnaa ee ugaadha iyo xooluhuba ku arwaaxsan jireen iyo galoolkii ubaxa bixiyeyba intaan ololinaabaan ku iibsanay in yaroo aan afkeenna buuxin abaarta iyo eedaadka iyo argagaxa iyo odolululkaba dhuxusha waabaa ee soomaaliya idaylkeen arligaynu lahayn innagoo arkaynu saxarayaashii u ekaadee hololo intaynu qaadno oon aragtida midayno aan hayaheenna dhowranno wow wow waa taxaha marka adaa sameeyey waxaan dambe o dhan anugunbaa sameeya laakiin kolba meeshii marka aniga qiiradeedu ii muuqato unbaan ka sameeya markaa dareenkaa ku haga dareenkay hagaa waa gartay waxaad markaa dhinac kalena aad iiga warantaa dhinaca dhexdhexaadinta madaxda soomaalidana kaalin baad ku lahay maxaa iyagana ka tiri haashay waxaan ka idhi markii ismari weyday madaxdeenu ee laysku wareeray dadkeenu niyad jabay ee la buuqay ee deyla dadkii baan ka mid ahay aan aada u warwarnay ayaan tix sameeyey ilaahayna wuxuu iigu beegay in markaan tiriyaba heshiiskii dhacay wax laysku raacay laysu tanaasulay waa gartay marka waxaan idhi bisinkaan cuskadayoo beeni iga dheere biyo dhaca hadalkayga hore haddaan u bilaabo shirkii berigii dhoweyd ballaadhnaa ee baaxaddiisu weynayd ee kala boqoolka iyo baabahduun ku dhammaaday waxa laysku baalmaray doorashada baabkii hore aan u galno iyo si kale aan u bilkeedno ee khilaaf buuran ma ahayn haddaan nahay bahweynta soomaaliyeed badanka iyagu siduu jecelyahaan badka soo dhigaynaaye bayaan nooga dhegaysta madaxdan biliga iyo baawarkaba u dhiibanayow waxaan idinku boorinaynaa boqorkayna abuurtay kow inaa baridaan dalkeenna baaxadda weyn lena baal kasta aa ka dhistaan beelihii kala baydadayna aad boogahooda dhaydaan dabadeed baylahdeenna iyo baadideenna dhammaan idinkoo badan oo barwadayaal boodhka aad ka jartaan sidaasay inoogu badisaaye barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen barwaaqaynu ku waariye balaayoy laguwaa ilaahay bay igu hagaajiyo maalintaas isku tanaasuleen waa gartay markaa kulankaasi madaxda kumuu ahaa xamar bay ku galeen dowlad goboleedada iyo federaalko isla jira waa beryihii laysmari laaa laysmari lahaa marka ma la wada fadhiyo mise midia had u maraysa warbaahinta maayana dee ma joogina midiyahan u mariyey way maqleen waa gartay haa ilaahay baa kaa dhegaystay alxamdulilah waan ku guulaystay waa gartay hibo dhinac walba waa sidaad sheegtay waa maalmaha halkaa la fadhinaya haddii la dhaho hibo maantao dhan barba sugaanteeda dhinac ha laga abaaro laakiin markaad fiiriso sugaantaada aad bay u fara badan tahay fanaaniin badan baad la soo shaqaysay abwaano badan baad la soo shaqaysay heesaha kuwii ugu wan wanaagsanaa ee abwaan uu gabar soomaaliyeed u dhiibi karana waa lagu dhiibay marka maxaa ku mutaysata baad isleedahay marka gabdhihii hobolada waa beri la fiiriyo la badnaa oo ay magool ku jirto oo ay shankaroon ku jirtay oo laga buuxay de maogtahay wallaahi horta gabdhahoo dhan waa loo dhiibi jiray keliday maahayn gabadh waliba kaalin fiican bay soo qaadatay ruwaado badan bay soo dhigtay in gabdhaha waa beri oo dhan biyo kama dhibcaan bay ahaayeen hablo qiimo badan bay ahaayeen la heli karin aniguna iyagun baan ka mid ahaa marka wax badan oo fiican baa lai dhiibay marka abwaaniintu dhinacooda kalena waxay ahaayeen malaha qofka iyo codka isku fiiriyaan miya adugu sida u badan ay eegi jireen waxa weeyaan qof aniga keliday maahee fanaaniinta codka wanaagsan oo dhan waxay og yihiin hadday heeskooda qaadaan inay hore u dhaqaaqayo heeskii marka way xulan jireen dee naftoodu marka markaad fanka soo galaysay cid kaaga horreysa fankaas oo aad ku dayanayso raadkiisa aad haysamaa jiray mise adunbaa fanka intaad iska jeclaatay sidaa ku gala horta aniga dadkii iga horreeyey ee fanaaniintae badnaa qofkan ugu jeclaa een ku dayday een imtixaankana heesaheeda ku galay allaha naxariista janno ka waraabiyey xaliimo khaliif magool bay ahayd waa garta fanka way kaaga horreysay wax badan wax badan marka hees heeseeda waana wada heesno markii dambe isku gruuban baan noqonay isku magacna waan noqonay oo isa soo gaadhnay aad iyo aad aad iyo aad soo gaarteen weliba oo si fiicanna waan u wada shaqaynay markaan cusbaano anigii heesta la qaaday maxay idane gacalo gacaloy gacalo gacalo waa labadiina soo labada iyada iyo allaha u naxariistay axmed mooge waa hees aad aad isku dhex galgalaysaan oo labada cod baan la kala Haa.
saari karin oo lo- laba naagood oo nin isugu tegaya
gacalo gacalo Haa.
waa waa gartay Haa.
marka heestaasi waa labaad ahaydeen qof baad isugu laba tegaysaa labadeena naagood oo nin wadaqabo u heshiiyey baan ahayn waa oo gartay isagii geed ku xidhay bal qisada noo faahfaaheed oo raalli wallaahi caasho cuuday heestaas waxay ahayd laba hablood oo nin midba markii u guursaday markaas sida badan waxa dhici jirta gabdhuhu inay colloobaan inay istilaan inay de- isxumeeyaan qiso cusub buu maalifkaasi markaa halkan ka bilaabay laba heshiiya inay dhici karaan oo ninkaba uu heshiiya waa gartay Marka markaa oo laba- markaasay ku daran tahay labadii baan ahayn oo ninkiibaa geelu geedu gala waayey Ay.
oo mid walba tiri saasaad yeesho saasaad yeesho saasaad yeeshay Ay, laakiin badanaa waxay dhici jirtay in hablaha kolba tuu la joogo haa.
taasa buu hiiliyo way garteen kuwani ma yeelin waa gartay haa waa waa halkaad ku leedihiin innaka un gafeenkeeni gardan hala ha kala la garteen gartee marka gododla waa gadiisii warka godolihii waad qabateen gododla waa nin aqalo badan leh oo hadda meel gala lagu kashifmo
codadka fanaaniinta magool mooga iyo hibo iyo heestaasi ay wada qaadayeen ee godod leh ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa intaan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
xalay guurihii labaan guursado guuldaryoyl xalay guurihii waxaan gawda ku hayaa igo maran maran gawaan waxaan gawda ku hayaa digo maran maran gawaan gadmadii hora la guuxayaa dhaxdeediidan la golongolo gadmadii horan la guuxayaa
gaxdeediidan la golongolo jacaltooyadin iga gaabsate jacaltooyadin iga gaabsate jacaltooyadin iga gaabsate ulo alla isgargaaraye ulo alla isgargaaraye gabdhayo hogalag wanahasa ulo alla gargaaraye ulo alla gargaaraye gabdhayo hogalab wana hasan oy gabse wagadini ay gabse gacmahaygiiba idinigu taro qargarasha male geesi baa goblame gacmahaygiiba idinigu taro umargarasha male geesi baa goblame markii ay gantaal sidigodirkiis markii ay gantaal sidigodirkiis markii ay gantaal sidigodirkiis garka iyo wadna garab kala helen garka iyo wadna garab kala helen gabdhayo walawa gelgelien garka iyo wadna garab kala helen garka iyo wadna garab kala helen gabdhayo walawa gelgelien hoy gabte waa gadiniye ay gabte